aan ku bilownay guddida doorashooyinka gobollada waqooyi ee somalilan ayaa shalay soo saaray habraaca doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ku matelaya gobolladaas guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi guuleed ayaa qayba ka ahaa soo saarista habraacan ah islamarkaana maanta muqdisho ku soo bandhigay qodobada ku xusan habraaca ayaa waxaa ka mid ah in musharaxa u tartamaya kuraasto ay muddo toddobaatan ama toddoba maalmood aan idhaahdee ka hor ay doorashada iska casilaan haddii ay xilal ka hayaan allaamaha kala duwan ee dowladda arrintan ayaa waxaa ka biyo diiday qaar ka mida mas-uuliyiinta ka soo jeeda gobollada waqooyi ee hay-adaha dowladda xilalka ka haya wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada muqdisho guddoomiyaha aqalka sare soomaaliya senatar cabdi xaashi cabdulaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed ayaa maanta si wada jira muqdisho kaga soo saaray habraaca doorashada kuraasta gobolada waqooyi ee somalilan ee lagu doorta muqdisho habraacan doorashada ayaa tilmaamaya hanaanka loo maamuli doono doorashada kuraasta golaha shacabka ee somalilan ee lagu doorta magaalada muqdisho waxaana meelaha qaar lagu dul istaagay in guddiga saree doorashada somalilan ay yihiin guddoomiyaha aqalka saree soomaaliya cabdi xaashi ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed waxyaabaha kale lagu xuso habraaca lasoo saara waxaa ka mid ah in arrinta khilaafaadka go-aanka ugu dambeeya ka gaari doonaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed iyo guddoomiyaha aqalka saree soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi arrinta waxaa ka hor yimid xildhibaan xuseen carab ciise oo ka mid a xildhibaanada u tartami doona kuraasta doorashada somalilan ee lagu qaban doona muqdisho
runtii habraacana waa mid dabakatuur ah oo ka daba imanaya qoraal la soo saaray habeen hore kowdii habeennimo iyada oo lagu lagu iclaaminayo inay laba kursi iyo inay murashaxiintu soo diiwaangeliyaan taas oo baalmarsan habraacii doorashooyinka habraaca saxay wuxuu ahaa marka hore in marka hore habraac lagu heshiiyo ta labaad in odayaasha dhaqanka lasoo xareeyo la tababaro inay ergada soo xulaan oo markaa iyaka iyo bulshada rayidkaba tababaro loo sameeyo si ay markaa harnaanka doorashada uga qayb qaadan lahaayeen intaba lama samaynin waa la baalmaray markaa waxaa cad in meesha musuq maasuq culisi ka muuqdo taasna waxaa u daliila dee in iclaamintii kuraasto ay ka horaysaba iyadii aan lasoo tallaabooyinkii saxa ahaa ee lagu heshiiyey ee hanaankii doorashadaba aan lasoo marin oo ahayd intaas marka la dhammeeyo kadib markaa la iclaamiyo kuraasta tayaab kale imika kasii weynataa waxa weeye haddaad akhrido habraacan lasoo saaray ka dabatuurka ah doorkii fiit waa laga saaray meesha doorkii siit waa laga saaray meesha doorkii ra-iisul wasaaraha waa laga saaray meesha oo udubdhexaad u ahaa waad og tahay heshiiskii lagu gaadhay madasha waxay ahayd arrimaha somalilan waxaa guddoominaya ra-iisul wasaaraha oo la kaashanaya markaa ra-isul wasaare ku-xigeenka iyo guddoomiyaha aqalka sare imika laakiinse waxa weeye iyakii baa la kaashanaya ra-isul wasaaraha waa ka baxay equationka isagu khubarada ka faallota siyaasadda soomaaliya ayaa iyana dura habraaca maanta laga soo saara muqdisho sidau fiyooda u sheegay doctor xasan sheekh cali nuur oo ka mid dadka ka faallooda siyaasadda soomaaliya sida caadiga doorasho haddii la qabanaayo doorashadaas waxaa la rabaa inay qabtaan dad dhexdhexaad ah oo aan doorashada aan ku lahayn political interest marka haddii cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore hadday rabaan inay xildhibaanano noqdaan xildhibaanaduna iyagu ay qoraan oo iyagu ay awoodda ay qaataan markaa meesha waxaa ka baxaya doorasha ka baxaysaa waxay noqonaysaa tii iska jaalasiyaadoo kale noqonaysaa dalkan iyo dadkaanna taas ninka dooran doorta ha u dhahdeen dadka saxoodin baa jiseen taasi doorasho noqon mayse waxaa la rabaa in la ilaaliyo cadaaladda iyo wanaagga haddii la rabo dalkan in laga dhiso nidaam dowladeed oo hore u soconayo habraacan doorashee maanta laga soo saaro muqdisho ayaa qodobada qaarkood xildhibaanadu ay durayaan waxaa ka mid ah arrinta go-aan gaarista khilaafaadka markay timaado kuraas ee lagu murmo khilaafaadka qodobka labay tobanaad ee ah inay iyaku xalinayaan wixii khilaafaada waxay ka saartay meesha markaa guddiga khilaafaadka eeee qaran iyo kii maamulkaba waa waxaan hore loo maqlo la arag waa arrin yaab leh magacan guddoonka sare ee somalilan doorashooyinkooduna dee runtii ma naqaana meelu ka yimi laakiinse waxa weeyaan waxa loo sameeyeyba siid iyo fiid iyo khilaafaad iyo inuu ra-iisul wasaaraha xafiiskiisu uu korjoogtayn ku yeesho waxay ahayd waxyaabaha noocan oo kale si aanay u dhicin iminkana si ulakaca u dhacday waxaan leenahay nimanka fiidka maanta kormeerada meesha kusoo sameeyen inay arrinta maanta ay xalaalaynayaan ay ka waantoobaan in murashaxiinta maamulada iyo cid kastoo international communitygu inay arrintan u aragto boob kuraas la dhacayo marka anagu fikrasaanu ka qabnaa annagoo ah murashaxiinta kuraasta waqooyi u taagan oo aan nahay groub aad iyo aad u tiro badan oo dibadda ka taagan xildhibaan xuseen carab ciise ayaa u sheegay v o a in cabasho weyn ay ka qabaan hanaanka hadda lagu maamulayo doorashada kuraasta aqalka hoose ee somalilan cabashada runtii dee annagu cabashada meel kasta waa gaadhsiinay guddiga khilaafaadka iyo dadkay khusayso o dhan inta ugu weyn waxa weeye runtii dulmiga lagu hayo iyo afdubka lagu hayo broseska iyo habraaca doorashooyinka somalilan iyo qaabka ay ku soo baxayaan ayadoo loogaa wixii ka dhacay doorashadii aqalka sare imminkan waxaad mooddaa mid kasii foolxun inay socoto oo bob kuraas reero ku qoran yihiin in la dhaco oo reero kale la siiyo sida oo annaka nagu astaysan iyo musharaxiin kale oo badan reero kaloo badan oo jufada dhamal aadan oo ku astaysan laba two five four ay doonayaan inay qaataan labada kursi la iclaamay imika midna waxa weye two three seven oo murashaxiintii kale oo dhan loo diiday waxaana la samaynayaa broseska la isticmaalaya waxa weeye odayaashii dhaqanka oo meel lagu xidhay oon acces loo helayn si ay noogu saxeexaan araajidayeedii iyo ergada liskeedii marka broseskii haddii lagaa xayiro waxa weye meel aad u martaa ma helaysid iyo restrationkiina ma geli kartid marka meesha runtii waxaa ka socdaa wuxuu afduub lagu sameeyey systemkii doorashooyinka ee somaliland de waxaan rabnay markaa inaan taasaa loo ogaado wixii laga qaban karana laga qabto de haddii saa kusii socotona kolle waad ogaanaysaanoo dalka inteeda kale saasubaa loo loo iyakana loo maamuli doonaa ee ha loo diyaargaroobo v o ada ayaa la xiriirtay dhinacyada arrintan ay khuseysay sida guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya senator cabdi xaashi cabdulaahi guddoomiyaha guddiga doorashada somalilan balse kama aysan jawaabin taleefanadeenna cabdulqaadir okey v o a muqdisho